magaalada baydhabo jawi ahaan guud ahaan waa iska degan tahay laakiin siyaasada xoogaa waxaad moodaysaa inay yaro qasan tahay marka kolley idinkuna meeshaad joogtaane xildhibaanadii in maaragtay la soo qaaday baydhabo xamar la keenay oo reer gobolmad galbeed nin akhtiyaarkooda ay ku doortaanba loo diiday kolley arrimahaas ayaa ka jira magaaladu dalabtan waxaa is akilay gudoomiyihii guddida doorashada ma garata waa gartay
maadaama maaragtay dawladda federaalka weerar aan gabasho lahayn ay soo qaaday ayadoon maamulka iyo cid ka warqabta iyo guddoomiyii baarlamaanka koonfur galbeed cid ka warqabta aysan jirin ayaa diyaarada elboorta lasoo dhigtay toban iyo toddoba xildhibaana la qaaday maalintii damben haddana labaatan iyo toddobaa la qaaday maalintii dambe soddonaa la qaaday shalay toban iyo toddobaa la qaaday baa la yidhi marka markii aanu maaragtay huraansanay sada la qaaday laftarkiisu inkastoo la qaaday haddana qaar maaragtay sahamle baa ku jira markay meesha tagaan waxaa la yidhaahdaa lacag shan kun ayaa la siinayaa markaasaa mataqaana waxaa la yidhaahdaa shariif hasan lama shaqayn karne hebel soo doorta arrintaa yaa xaqiijin karaa in xildhibaanada koonfur galbeed ee xamar yimid ay lacagtaa qaateen
arrintaasu arrin qarsoon ma aha arrin qarsoon ma aha xildhibaanadu waa midkii kuwii aan soo hulnay anugu laftirkeeda xildhibaanada aan soo hulnay mid kamid ah baa ku jira marka arrin qarsoon ma aha arrin qarsoon ma aha arrintu waa tahay marka maxaa sidaa dawladdu ay u samaynaysaa wax ma ka ogtihiin arrintan sababta ka dambayso
wallaahi ni oo dawladdan anaka markii horeba dhibaata inagu haysay labada jiroo mataqaana koonfur galbeed kan baraaba aaday kan baydhabo ha soo aadayba lama soo mari karin waxaa sidaa u galaayna askarteeday ahaayeen markii aanu cid walba la hadalnay madaxweynaha la hadalnay oo guddoomiyaha baarlamaanka ugu dambeeyay la hadalnay ra-iisul wasaaraha markuu noo imaanay la hadalnay intaadan nabadgelyada jidka kala hadlaynay arrintii hay-ada heedda galad looma siin marka mataqaana ujeedadu waxa weeyaane nin bacayla geliyo wixii la raba laga samaysto in la doorto ayaa la rabaa oo shariifasan meesha laga qaado dan kale laleeyahay haba yaraatee ma jirto ma garata waa garta marka arrintan kale inay iscasileen shan iyo toban xubnood oo guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenkii guddiga doorashada ay ku jiraan maxaa ay reer baydhabo amaba reer koonfur galbeed oo dhan ay uga dhigan tahay
waxay ugu dhigan tahay doorashadii oo mataqaanay aan waktigeedu ku qabsoomayna guddigii loo xilsaaray mar haddii iscasilay dhibaatadaana dawladda xaggeeda ka timi marka mataqaana wixii ka soo baxo dawladda koonfur dawladda federaalka ayay aaba leedahay wixii ka soo baxa dawladda federaalka ayaa mas-uuliyadeeda qaadanaysa dhaqdhaqaaqyadan baydhabo waayadii dambeba ka socday oo dad siyaasiyiina ay ka hadleen oo madaxweynaha laftiisu uu ka hadlay markii baydhabo uu dib ugu laabtay oo garowa uu xilligii uu ka yimi intaasoo dhan adinka odayaashiina dhaqanka waxaa kala hadasheen dowladda federaalka amaba erge aad u dirsataan amaba si kale aad ula xiriirtaan oo arrintan la xiriirta miyaa jirta
adeerow dawladda federaalka naka hadal uma yaraysan haddii aan is-hortaagnay haddii media aan kala hadalnay dhan walba haddaan ula hadalnay warka aanu sheegayno mid daga duleelo ku dhacay muusan aha ujeedo kale iyadu ay leedahay bay wadataa marka ujeedada ay leedahayna koonfur galbeed in la qabto keliya bay ujeedaa baan u malaynaa sababtoo meeshan maamul baa ka jiray maamulkii mataqaana ka jiray waktigiisii waa dhammaaday in lis doortana mataqaana diyaar baa loo yahay madaxweynaha laftarkiisa ayaa maaragtay ku qudbeeyay hal daqiiqa inaan lagu darayn doorashada saxadeedu dhacayso isagana musharaxiinta uu ka mid yahay musharaxiin labaatan gaaraysa ayaa meesha timi marka beri dhaweed hataa waxaa dhacday mataqaana diyaarad wasiile keliya ayay saaran yihiin oo wasiirka gaashandhiga oo hogaaminayo ayaa baydhabo timi in ayla hadleen oo kale ma jirto waa waa hadleen oo mataqaana xildhibaanada iyo maaragtay ayay la hadleen waxay yidhaahdeen wasiirka gaashandhiga afkiisa oo ku yidhi ujeedkaan u socno waxa weeyaan hebel in la doorto ayaan rabnaa buu yidhi mataqaana wax qarsoon maaha kolley wasiiradu iskama soo bixine mataqaana soo diray madaxtooyada ayaa soo dirtay marka dadkaas ayaa meesha ka taagan wixii dhibaatee ka dhacna mas-uuliyadeeda ayuu ka qaadanayo waa tahay arinta hadda ay leedahay oo ah wasiirka inuu hadalkaa yiri iyo in fila soomaaliya soo dirtay caddeemo miyaa loo hayaa
caddeema loo haya anaada kuu sheegaya codkiisa dhegaystay magaalada baydhabo yimi antuu ka hadlay mataqaana qof buu tilmaamay oo yidhi qofkaas ha lasoo doorto wasiiro badan bay ahaayeen wasiirka gaashandhiga hogaaminayay caramo kale uma imaan qayb ka dhexilmaal halkaa joogtata tale kuma darsan wixii ugu yimi buu sheegay oo loo soo biray mataqaana loo soo akriyay buunta ku akriyay waana baxay ma garat waa tahay waxaa nagu maqaalo ah malaaq cali cabdiraxmaan malaaq shiine in soo dhisitaankii dowladan koonfur galbeed odayaashiinan koonfur galbeed aada kaalin libaaxle ka qaadateen laba kun iyo afar iyo toban maanta xaaladda waa la socotaa halka ay marayso ololo doorasho iyo dee dowlad cusub baa lasoo dhisayaa adinka xaaladan taagan qorshihiina muxuu yahay
annaka qorshe annaga haddii aanu nahay odayaasha dhaqanka mar walbo waxaan ku dadaalnaa nabadgelye ayaan ku dadaalnaa kursiga hadda mataqaana farmaajo ku fadhiyay laftarkiisu waa kii aanu annaka soo dooranay buu ahaa oo mataqaana hase sheekh maxamuud mataqaana waagaas iyo hadda laga joogo koonfur galbeed iska dhaafo qabaa-ilada kale iska dhaafo midabka keligii toban iyo kow malaaq ayaa laga dilay oo kuwii dawladdu wax ka soo doortay ah markaa mataqaana intaasoo dhibe waxaan u maraynay in lala dulleeyey ma ahayn dalka dhibaatada inuu ka baxo ayay ahayd wixii dhibaateeda noo geystay dib u heshiisiin wax walba dadaalaan ka tuurnay ma rabno haddii horaa loo socdo nabad ha la raadiyo qaab kastay arrintuu ahayd annaka wejigaan ku soconay taasuu ahaa ilaa iyo haddana waxaa nala gudboon dadka koonfur galbeed deggan ee dib dhibaatooyinkii dalka soo maray waa dadka keliya dhibaatooyinkaas habakeeyeen bay ahaayeen waxaan u sheegayaa waxaa la idinku hayo waad aragtaane idinkoon idin aflagaadaynayn antaad soo baxdaan sheega ujeedada aad leedihiin iyo mataqaanaya inaad xurriyad isu doorataan mataqaanaya sheega ayaan leeyahay dadweynehantaasaan kula hadlayaa dowladda federaalka mid lagu duleelan ma aha waa tahay waxaan rabaa waa tahay malaaqshiine kol hore wareysiganaga horaantiisa waxaa ka dhawaajisay in xildhibaano koonfur galbeeda magaaladan muqdisho ay ku sugan yihiin oo lacago loo qaybinayo bal halkaa haddaa ku laabato ma xildhibaanadii koonfur galbeed oo dhan weeye mise waa qayb ka mid a dadka ku dhagaysanaya haddaad u sharaxdo
waa qayb ka mid a adigu ilaa mataqaana sideetan ayay gaarayaan xildhibaanada boqol afartan iyo sagaal weeyaan ilaa sideetan xildhibaan ayaa la qaaday meesha joogto waa tahay ugu dambeyn maxaa soo jeedinaysaa ama dowladda federaalka ahi de muxuu ahaa baaq u dir ama shacabka ha noqotee maxaa fariin ah oo halkan aad ka sheegi lahayd
adeerow dowladda federaalka waxaan u sheegaya haba yaraatee ma jiraa nin maxay tahay sababtu nin hurdaaya ayaa la kicin karaa maogi nin soo jeeda lama kicin karo dowladda federaalka ujeeda ayay ka leedahay koonfur galbeed inay dulleyso mataqaanay ee xurriyadda ay ka qaado daab addoonsi uga dhaqantay rabtaa wax kale aan dowladda federaalka kula hadlayo ma jiro dadka koonfur galbeed waxaan leeyahay isku tashada dhibaato waa ka daasheen olaad dhibaatada ay leedahay waad aragteen nabadgelyada faa'iidada ay leedahay afartan sano aad ku joogteen waad aragteen nabadgelyadiina ilaashada nimankan siyaasadda la ordaayana mataqaana dheg jalag ha u siinina nin walbo maslaxadaada iyo nabadgelyisadaad ku heli laheed ku dadaal baan leeyahay dadka koonfur galbeed laakiin maaragtay haddii maaragtay heba siyaasigaasi siyaasiga sheekadaas noocaas ay noqoto haddaan deegaanka u xumaado nabadgelyada khatar gasho ayuunbay dhelin karta arrintaas waxaan leeyahay reer koonfur galbeedu wixii idan soo maray kuwaana qaataan leeyahay